deegaanka Goobeen ayaa caan ku ah dalxiiska waxaana ku nool dad isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato. Deegaanka waxaa ku yaalo hal isbitaal balse ma ahan mid dabooli kara baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka maadaama ay yimaadaan dadka deegaanada kale ee Goobeen ku dhow degan. Gudoomiyaha ururka deegaanka Goobeen Nadiifa Maxamed Muuse ayaa ugu horeyn ka warbixisay xaaladda caafimaad ee deegaanka.
waxaa waaye tuulooyinkan oo dhan xataa iska bedaan annaga ee tuulooyinkan hadda madaxweytiga ah isbitaalkan ayaa loo imaadaa ayagaa ka ra- waxaan ku daawa laga siiyaa tii dhalaysa meeshaa la keenaa ay ku dhashaa wixii ka tambata isbitaalkan ayaa waxaa loo qaadaa kismaayo agaasimaha xarunta caafimaad ee deegaanka Goobeen Ismaaciil Daaro Ibraahim ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ay bixiyaan iyo waxyaabaha ka maqan isbitaalka.
Een, ugu yaraan waxaan na soo maraa ama bishii een, laba kun ilaa sadde- laba kun iyo shan boqol oo qof ayaa daawo ka hela oo ka qaata Een, maxay ahaydey qeybaha uu markaa isbitaalka ka kooban yahay een, waa dhowr qeybood waxaa ka mid ah qeybta maaragtay nafaqada caruurta ee, laga siiyo oo ilmaha lagu soo kabo xagga nafaqa darrada ay hayso nafaqa darrada kor looga qaado Een, waxaa ka mid ah qeybtan tallaalada caruurta yaryar iyo haweenka Een, waxaa ka mid ah qeybta loo yaqaano o b d-ga oo ay ka helaan dadka waaweyn daawooyinka ee maaragtay ay ka qaataan waxaa kaloo la- la socda qeybta een, haweenka uurka leh oo ayagana lagala lagula tacaalo intay uurka leeyihiin ilaa ay ka gaaraan xilliga dhalmada Gudoomiyaha deegaanka Goobeen Axmed Maxamuud Buraash ayaa maamulka Jubbaland ugu baaqay inay kala qayb qaataan horumarinta caafimaad ee deegaanka.
Ee, waxaan ka hadlaa guud ahaan caafimaadka ee Goobeen iyo eradeeda wixii caqabad ay nagu haystaan waxaan u baahannahay meesha ee, imshacadka Goobeen ku yaallo imshacad waa waa yar yahay Goobeen imshacad way ka- way ka weynaatay Goobeen qaxootiyo badanaa ku soo dumeen tuulooyin badanaa dhismeen ilaa Turdho iyo Qorraxeey tuulooyin la yidhaaho oo area jima magaalada hore xisaabnaan jirno hadda xagga ka soo go'naa Goobeen ku xiran gidda xaggaa loogu soo gudbaa naaga umrasa la keenaa meesha way yartahay waxaan u baahannahay isbitaal weyn oo midkaa meesha ku dhisan ka balaaran inoola dhiso waxaan kaloo u baahannahay eh, gaarigii lagu qaadayay muxuu ahaye umuliso naagaha umulayni habeenkii lagu raadinayo ambalasti